waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
berito bisha juun ay tahay labaatan iyo lix waa maalintii gobolada waqooyi ee soomaaliya ay xorriyadooda ka qaateen gumaysigii ingiriiska cabdulaahi daahir oo markaasi toddoba jir ahaa muxuu ka xasuustaa waqtigaas sida dadku ay u dareemeen markii gumaysigu ugu dambeyntii uu xorriyadoodii u soo celiyey lix iyo labaatankii juun waxay ahayd maalintii ay somalilan xornimada ay ka qaadatay boqortooyada ingiriiska laakiin halganku dee wuu ka horreeyey oo halga badan baa loo soo maray laga bilaabo taariikhdii sayid maxamed cabdilla xasan ee halgankiisii uu ka soo horjeeday ingiriiska oo uu aada uga hortegay oo uu dadka magaranaysaa uu doonayay inaan magaranaysaa dee aan la gaalaynin oo waa kuwii isaga iyo ninkii la odhan jiray maxamed almahdi ee sudan fikir bay la yimaadeen in laga hortago oo aanay diinta ku faafinin gumaysiga iyada ingiriiska uu ka mid yahay marka haddana waxaa ka dambeysay halgamo badan oo kadib markii dee la jebiyey sayid maxamed cabdulla xasan waxa weeye afartaniyadii waa kuwii dagaalkii labaad ee adduunkuna bilaabmay marka waxa weeye dadka ingiriiska oo askarta u haay u qaaday dee waxay arkeen sida dadka kale waxu doonayaan xornimadooda oo halkaana way magaranaysaa fikraday kala yimaadeen dad badan waxa ku magaranaysaa ay la socdeen masar oo iyaduna ingiriiska haystay oo kasoo joogtay magaranaysaa ingiriiska marka waxa weeye horta ingiriisku wuxuu yimi waktigii la odhan jiray partition of africa amba qaybsigii africa eighteen ninety four marka waxa weeye somaliland wuxuu kusoo galay maxamiyad waan idin ilaalinaya marka wuxuu la saxeexday qabaa'ilkii halkaa joogay odayaashoodii oo uu dee magaranaysaa uu ay ka kala seexdeen uu yihi aniguna waxa weya waan idinka ilaalinaya haddii cid kale dayd isoo hungurayso marka way kuwa ka seexday warqadaha ee la yidhi ingiriisku kuma dhali karo wadanka diinta kuma faafin karo magaranaysa carruurtooda kuma dhali karto naagtoodu marka waxa weeye waxyaaba badan bay ka hortegayaan oo inaguna sii balahno islaam baynu haysanay marka wuu ku guulaysan waayey wuxuu doonay inuu mishino magaranaysaa diinta kiristaanka ka fukro ka furo laakiin taas waa laga hor yima culimadii baa ka hortagtay uu ka mid ahaa dee sayid maxamed cabdulla xasan iyo culimadii kaleba marka waxa weeye rag fara badan oo iyaguna usoo halgamay hadday ahaan lahayd gabayo hadday noqon lahayd heeso haddii ay noqon lahayd waxyaaba badan rag iyo dumarba run ahaantii arrintana waxaa sii shiday markuu ingiriisku uu ku wareejiyey nineteen fifty four kii dhulkan soomaali galbeed iminka loo yaqaano amba kilalka shanaad waxa weeye somaliland waxa weeye ra-iisul way ka kacday arrintaas oo waxay doonayeen inay soomaali weyn oo dhan laysu keeno laakiin halkaa bixibay halkaa dabku ka shidmay waa la kacay xamaasad baa soo baxday waxyaabaha sii dadejiyeyna waxaa kamid ah xornimadii inay doonaan waxa weeye markuu reserv hawda reserve area bixiyey ingiriisku halkaasana ay ka bilaabantay markaa radio hargeysaa jiray dee halganka halkaasa af iyo adinba laga waday waa garta ujeedada weynna waxa weeye waxay ahayd in shanta soomaalida laisla doono waa gartay marka wiil yar baad ahayd sidaas sheegtay lixdankii baa lasoo gaaray labaatan iyo lixdii juun somalilan xorriyaddii bay qaadatay dareenka dadka maxaad ka xasuusataa waktigaas gumaysigii uu xornimadii ugu dambeyntii bixiyey
waxa weeye aada iyo aad baa dareen dadka dareenkooda u kacsanaa maadaama aan ahaa ilaa toddoba toddoba jir haddana dee xamaasadda intaa way sii socotay dadku waxay doonayeen inay magaranaysaa ingiriiskiina ay waxay ku faraxsanaayeen inay iska eriyeen oo xornimad qaateen ay doonayaana in ay soomaalida koonfureedna ay kutar ku darsadaan gobolada kalena ay wada doonaan ee ka maqnaayo qaybta etoobiya iyo n f d iyo jabuuti marka waxa weye xumaasaddu aad bay u kacsanaayeen dadkuna kumay dhicin amba dadka ma garanaysaa siyaasiyiintii inay ma garanaysaa dib u dhigaan xorriyadda somaliland ee waxa lalahaa war aan isla doonno horta labadan kuwa kalena aan doonno marka arrintu sidaasay ahayd xamaasad weyn waan xasuustaa calamadii markii dee xitaa markii ku horreysay dee waxaa jira xisbiyo ay ka mid ahaayeen s n l u s d iyo n u f marka waan xasuustaa kuwaas ma garanaysaa siday ugu halgamayeen xornimada markii dambena waa tii la gaadho dee la isku darsaday kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo soddonkii koonfurta iyo waqooyigu waa gartay marka cabdullaahi oo sidaad sheegtay dadku aad bay u xamaasadaysnaayeen inay xornimo qaateen soomaali weyn baa la raadinayey somalilan dadka waagaas joogay iyo somalilanta maanta joogta markay noqoto magaca soomaalinimada maxaa iska bedelay baa isleeda marka aan de dib ugu noqdo taariikhda anigu waxaan garanaya ilaa dowladii aadan cabdulla cismaan ilaa de iminkaba waan dee marna waxa weeye dee iskuolkan ku jiray mar waan shaqaynayay marka waxa weeye taarikho badan baa isbedelay oo dee marka dadkii soomaalinimadu ay magaranaysaa ay aada ugu dheerayd waxyaabo badan oo amba siyaasi ha noqoto amba ha noqoto qorshayaal qaldan oynu qaadnay oo kamid ahaa magaranaysa dagaalkii etoobiya lagu qaaday burburkii soomaaliya waqooyigu ay tirsanayeen in markii ay jabadihii dee ay bilaabmeen markii dee laga soo noqday dagaalkii etoobiya ee dowladdiina daciiftay jabadihiina samaysmeen waxa weeye dadkii daroonkoodu waxay isku bedeleen inay magaranaysaa ay yidhaahdaan wallahi dowladnimadii aynu lixdankii isku darsanay oo iyagu u eedanayay markaa siyaasadda maaha dadka dhaawac bayna gaasisoo dadkii amba siyaasiyiin baa dee magaranaysaa amba si kastaba waxa weeye dadkii inta badan waxay yidhahdeen wallahi maynaan mahadin malaa isku darkii marka dadku waxay arkayeen un dee dhibaatadan dhacaysa iyo magaranaysaa waxyaabahan jabaada iyo dowladdu iskaga hortegayaan dad badan ku leedahay koonfur iyo waqooyiba in dadki daroonkooda wax iska bedelo wax kala galeen waa gartay marka dabcan waxaad sheegtay dadku in markii hore niyad wanaaguu jiray aadan cabdulla cismaan intaan xataa lixdankii la gaarin iyagoo s y l ay mar tageen waqooyiga aad baa loogu soo dhoweeyey calamo qoyan baa loogu soo dhoweeyey lixdan iyo kowdii cabdirashiid cali sharmaake oo ra-iisul wasaaraha noqday shaqadiisii ugu horreysay meeluhu ku bilaabayba ayd waqooyiga oo aad loo soo dhoweeyey oo wakhti badan uu ka sheekeeyey marka maxaad is leedaha way khaldameen
horta waxa weeye waa su-aal fiican weeye waxyaabo badan baa qaldamay oo run ahaantii dadka qaarkood waxay yidhaahdaan markii aynu koonfur isku tagnay waxa weeye sidii aynu ka rajaynaynay amba wax qaybsi ha noqoto amba waddankii waqooyigii soomaaliya oo aan horumar badan laga samaynin arrintuna ay isku koobtay uun muqdisho iyo agagaarkeeda in ma garanaysaa horumarkii waxaa laga sameeyey iyagana la neglect gareeyey marka waxa weeye waxyaabo badan oo isbiirsaday ayaa dadka bedelay ma garanaysaa fikirkii ay ka aaminsanaayeen isku tagga waa gartay marka ma ma dhici kartaabaad is leedahay hadda somalilan dabcan waxay ku dhawaaqday inay ka go-day soomaaliya inkastoo caalamku intiisa caalamku uusan weli aqoonsan laakiin maxaad is leedahay rajada laga qabo in soomaalidu niyad wanaaggii iyo xamaasaddii soomaalinimada mar un ay soo noqoto horta waxa weeye rajada lagama quusto waxa weeye adduunkun wuxuu soo maray burburkaas oo kale xitaa yurubta haddaynu eegno iyo wadamada maraykanka itself waxa weeye waxyaabahan way soo mareen anigu waxaan rajaynaya inay dadku wax ka baran karaan dhibaatada soo martay dadkuna waxa weeye arrimaha way soo fahmayaan oo dadka maaha ee inta badan de waa siyaasiyiinta inta badan ma garanaysaa marka waxa weeye wakti bay qaadanaysaa in ma garanaysaa dadku ay ma garanaysaa isku soo hiloobaan iminka waxba ma kala waxa weeye dadka caadigii dee waxa weeye dee haddii nin aad soomaaliya amba waqooyi ha noqoto meel kaska yimaado waxa weeye niyaddii way soo dhismaysaa waxyaaba badan baa kasii baxaya laakiin arrintu waxay ku xidhan tahay un siyaasiyiinta iyo in dadku ma garanaysaa laysu soo dhaweeyo dadkuna ay gartaan marka waa la gaari koona anigu yani am very much optimistic in ma garanaysaa maruu la gaari karo in ma garanaysaa dadku isu soo hiloobaan waa garta ugu dambeynta cabdulaahi oda aad u mahadsan somalilan siddeed tobanka may bay aada ugu dabaaldegtaa labaatan iyo lixduna waa maalintii gumaysadii ingiriiska laga xoroobay labadaas maalmood maxay kala mudan yihiin baad isleedaha teese muhiimsan waxa weeye horta lix iyo labaatanka juun oo caawa ku beegan aada waraysiga naga qaadayso waxa weeye maalintii ay magaranaysaa somalilan ka qaadatay xornimada boqortooyadii ingiriiska anu waxaan aaminsanahay in maalintaa la xoojiyo oo ma garanaysaa dee aada loo tixgeliyo sideed iyo tobanka mayna waxa weeye iyaga oo dadka markaa dareenkooda laga falcelinayo waxa weeye inta badan waxaa la somaliland waa int intay lasoo noqotay ma garanaysaa xornimada marka dadku dadkii dee ma garanaysaa dagaaladii soo galay oo dhibaatadii iyo arrimahaas marka waxa weeye dee in gaarna loo si gaara loogu dabaal dego somaliland sideed iyo tobanka meyne ay soo goosatay laakiin muhiimadda weyna la saaray lix iyo labaatanka juun oo ka horreysay oo inta badan dee maalintii dee uu inaga baxay gumaysiga ay tahay in ma garanaysaa la xoojiyaan anigu aada iyo aada u u jecelahay fikir ahaan
like as la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali